magaalada jabuuti waxaa si rasmiya loogu soo gabagabeeyey shirweyne la xidhiira la dagaalanka musuq maasuqa iyo ku takrifalka hantida dadweynaha shirkan oo ay qeyb ka ahaayeen lix iyo labaatan dal oo afrikaan ah iyo hay-ada caalami ah oo ka shaqeeya la dagaalanka musuq maasuqa ayaa dadka ka qayb galay waxaa kamid ahaa khadar axmed diiriye oo ka tirsan guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee soomaaliya waxaana wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse uga waramaya waxyaabaha lagu soo bandhigay kulanka runtii kulankana wuxuu ahaa simposium ay qabanqaabiyaan fiij oo ah wadamada afka faransiiska ku hadlo ilaa dhowr iyo labaatan wadana annaga oo soomaaliyana waa nalagu marti qaado waannu ka soo qayb gallay waxaa shir aad iyo aad u muhiima oo ka hadlaya sidii ay dowladahaasi oola dagaalami lahay musuq maasuqa oo maaragtay waxaa sidoo kale shirku lagaga hadlayay wixii aragtiyo iyo aqoon ee la isdheeriya in la isdhaafsado waxaa lagaga hadlayay hababka wixii dhiman ee maaragtay loo mari lahaa ee loo hagaajin lahaa ee la ysaga kaashan lahaa la dagaalanka musuq maasuqa musuq maasuqu runtii waa wax xun oo caalamiya oo adduunkao dhan ka dhaca sidaa awgeed markaa runtii wax badan baa loosoo bandhigay culimo badan baa ka hadashay khabiiro dhinaca maaragtay musuq maasuqa ka hadlay waxaa lasoo bandhigay kaysas fara badan oo laga shaqeeyey dowlado badan baa soo bandhigay intii waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha ka dhiman marka waxaa shir aad iyo aad u muhiima runtii faa'iido badan laga helay annaga soomaali ahaana runtii organisationkaygu inkastuu maaragtay wax in yar jiro runtii waxaanu keennay in maaragtay soo far wixii aanu qabanay ilaa hadda iyo halkaanu marayno annaguna waa ka faa'iidnay annaguna warbixintii aanu qabnayna waanu dirray marka waxaa haysa aqoon iswadaarsa aad iyo aad u qiimo badan soomaaliyao kale wadigan dee carabka ku dhuftay dabcan maxaa la is odhan karaa faa'iido uga soo biirtay halkan oad maanta kula noqonaysaan dalkii runtii soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada u baahan in musuq maasiqa lala dagaalamo hay-adda iyaduna aqoon badan bay ka heshay waxaanu ka helnay aqoontaanu ka faa'idna waxaa ka mid ah dowlad wanaagga waxaa ka mid a isbeddelka lagu samaynayo waxaa ka mid a baaritaanada sida loo samaynayo waxaa ka mid a aqoonta sida loo uruurinayo sida loo calaamadinayo heerka uu marayo musuq maasuqu marka daatooyin fara badan iyo information baanu ka helay runtii markaad eegto waxaa inta badan loo tiriyaa in musuq maasiqu uu yahay waxyaabaha aadka u ragaadiyey horumarka gaadhi lahaayeen wadamada afrikaanku marka arrintaaso kale maxaad ka odhan lahayd wallahi arrintaas waa arrin aad iyo aad u muhiima waxaana loo baahan yahay inay awoodda ay ka timaado dadka maamulka haya ee weliba kuwa ugu sarreeya in laga wada shaqeeyo waayo musuq maasuqu wuxuu hagardaamiyaa dowladnimada wuxuu la dagaalamaa qarannimada iyo dhismaha dalka wuxuu curyaamiyaa caafimaadka waxbarashada iyo ilaha dalka oo dhan sidaa awgeed waa in meel looga soo wada jeestaa waana arrin aad iyo muhiimida in arrintaa hantida ummadda aan looga faa'idaysan si gaara iyo shakhsiyad gaara marka waxa weeyaan runtii afrikana way iminka siaanu ka hadlaynay sambosiyanka way u soo jeedaa marka waa dadaalayaan insha allah aad ayuu mahadsan yahay khadar axmed diiriye oo u warramayey wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a